somalilan arrinteedu waa arrin gaar taxadar u baahan u baahan xamar naagis anigu waxaan ahay wakiil siyaasadeed oo u taagan midnimada laakiin dadkii iyo dalkii waa layga haystaa aniga ogaada waxaan doonayaa inaan u taagnaado in dad soomaaliyeed oo midnimo rabaa weli jira haddaan u arko in la sii dhagrayo waa in daacad laga yahay sistamkaas waa in daacad laga yahay wadahadallada waa in daacad lagu leeyahay somalilan inay ku timaado wadahadal ku yimid isfaham heshiis waxa wada qaybsi ee aanay ku imaan dowlad baca oo halkan koonfurta laga sameeyo no yaanay ku imaan waa ku sii didayaan wadahadalladaasii burburaaya waxba kuma gaadhayn markaad koonfur nabadaysaan marka doorasha inoo saamaxa sistamuunbaa dadka u taagan midnimadu halkan uga qayb qaadan doona idinka iyo madaxda kale ee dowladdu ay sameeyeen laakiin ma dhihi karno somalilan baan gobolka banaadir ku soo xiraynaynaa doorasho gelaysa ma dhihi marka dardaaran waxaa iga ad ha keeninina in waxa la wado midnimada la wado dib u heshisiinta la wado wanaagga la wado gacmihiina ay ku burburaan ha keeninin hagaajiya wixii idiin suuragala sameeya wixii kalena idinka iyo madaxda aad sheegteen tala ka gala sida ugu wanaagsan ha loo maamo